إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga halfurqaan doornimadana qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah weerarka dhanaca ciidamada kenya ayaa xalay waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato qaraxyo dhaawacyo iyo burbur hantiyeed sababay ayaa xalay muqdisho waxaa loola beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah mid kamid a odayaasha la shaqeeya dowladda federaalka ayaa waxa uu ka sheekeeyey ismaalooyinka soo muuqda ee dowladda federaalka u yaala deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxay soo taraya dadka dowladda federaalka oo qori caaradii ay uga qaadayso dhulkii iyagu ay lahaayeen taas oo qayb ka ah cadaalad darrada laga tirsanayo waxaa la faafiyey sawirada meydadka askar dowladda federaalka ah looga dilay dagaalkii ka dhacay doynunay gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa qarax lala beegsaday xilli uu ku sugnaa magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday shisheeyaha heesta kulbiyow iyo janaale gole ay ku midaysan yihiin murashaxiin doonaya in xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ay u tartamaan ayaa muqdisho looga dhawaaqay iyaga oo shaaciyey culayska uga imaanaya ninka maamulkaas madaxda ka ah cabdicasiis lafda garen intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
weerarka dhanaha ciidamada kenya ayaa xalay waxauu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay dagaal la beegsadeen ciidamada kenya oo fariisin ku lah deegaan la yidhahdo ilil oo ka tirsan degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera in muddo ayuu halka dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaaraha ee ciidamada kenyaatiga halka lagu gaarsiiyey qaraxyo dhaawacyo iyo burbur hantiyeed sababay ayaa xalay muqdisho waxaa lagula beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah warka iyo warar kale waxaa inoo haya xashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir shabeellada hoose iyo jubbada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri oo ku sugnaa guddoomiye laameed ka tirsanaa maamulka degmada dayneyle ugu magacaaban dowladda federaalka ninkan qaraxa lala beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay elkabariis waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawac soo gaaray halka dhismihii uu ku jirana uu burburay gurigan qaraxa lala beegsaday ayaa sidoo kale waxaa ku dheganaa guri kale oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana gurigaas isna soo gaaray burbur xooggan askar kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa gurmad u soo sameeyey askartii la qarxiyey balse iyagina waxaa qabsaday qarax kale ciidamadan oo gaari kusoo gurmaday ayaa lagu qarxiyey gaarigii ay wataan waxaana dhaawac soo gaaray ugu yaraan saddex askari oo laba ka mid a ay wararku sheegayaan inay dhaawacoodu garaab yihiin saddexda askari ee dhaawaca ah ayaa magacyadooda lagu sheegay cabdikariim salmaan iyo ibraahim gaarigiina burbur ayaa soo gaaray isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari oo la socday qaasim cali nuur furdug oo ah gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ninkan ayaa gaariga uu la socday qarax lala beegsaday xilli uu marayay agagaarka isgoyska soos degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxaana ay wararku sheegayaan inuu qaraxa ka badbaaday laakiin qaar ka mida ilaaladiisa ay ku waxyeeloobeen furdug ayaa lagu eedeeyey in asaga iyo ciidankiisuba ay dhibaato ba-an ku hayaan bulshada ku dhaqan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo dilal joogto ah iyo dhacba ka geysta mar waliba dhowaan ayay ahayd markii askarta furdug ay dileen nin darawal ahaa kaas oo loo dilay inuu bixi waayo toban kun oo shilin soomaali ah sida ay wararku sheegayaan dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku sugnaayeen ciidamadan kenyaatiga ah ee xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose mid ka mid ah odayaasha la shaqeeya dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka sheekeeyey isbaarooyinka isu muuqda ee dowladda federaalka u yaala gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in isbaarooyinku ay yihiin kuwa kaabiga isku haya islamarkaasina lacag fara badan gaadiidleyda looga qaado odagan oo magaciisa la yidhaahdo daahir ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in aanay waxa meesha ka jira ahayn wax macquul ah ilaa aad ka tagto galgalato ilaa aad mataqaanaa noordugla ka tegayso ilaa aad ka tegayso geelgub iyo xaajacale baarada taallo labalabay macnaha isugu dhow yihiin hebel ay inta u taallaa halkaas wuxuu qaaday halkaanuna qaadaa hadduu halkaas uu maqali cawada walxuu sikiyey halka kaleetoodna habeenka kale waa ku daraa isaguna waxbuu ku daraa asigana dagaallo qaabbeeleed loo ekaysiiyey ha yeeshee siyaasiyiin ay hormuud ka yihiin ayaa dhowaan waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dad qaarkood ay maras yihiin ayaana lagu laayay odagan dowladda federaalka la shaqeeya ayaa sheegaya in dadka dagaalka hurinayay ay ahaayeen siyaasiyiin dana gaar ah leh kuwa oo qaarkood ay isbaarooyin difaacanayaan
waxaa muuqata gacmo weyn berkeey waxaa lagu diriraya nin rig lacag kala soo baxay badarow tacabe iyo kala soo baxay dadka ma dilin dadka waxaa dilay nin oo siyaasi yahoo dad siyaasad ka shaqayhaya oo dana masaalixeed ku ilaashanaya amba isbaaraha ku ilaashado amba siyaasad kale hatood ha uga hadaf lahaado waxa meesha ka dhacay dadka samaynayay waa xoola oo amba isbaaro laga qaadaa meesha lagula diriray amba xoolo siyaasadeed a meesha dagaalka uu ka dhacay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dhowaan waxa uu sheegay in isbaarooyinka shabeellaha dhexe yaalla uu qaadayo laakiin arrintaa waxba kama hirgelin oo warkiisa waxa uu muuqdaa hal bacaad lagu lisay waxaana sii badanaya isbaarooyinka waxaa soo taraya dadka dowladda federaalka ah ee qori caaradii ay uga qaadayso dhulka iyagu ay milkiyadiisa lahaayeen arrintaa oo qayb ka ah cadaalad darrada laga tirsanayo mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya qoyskan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhul ay iyagu leeyihiin xoog looga qaatay islamarkaana ay dowladda federaalku ku wareejisay dad kale oo aan wax milkiyad ah u lahayn safiya cabdulaahi geedi oo sheegtay inay iyadu dhulkan leedahay ayaa tilmaamtay in booskan ay iyadu gadatay sanadku markuu ahaa labada kun labaiyo tobankii islamarkaana ay u haysato dukumiinti rasmi ah waxaan gatay booskaana hor taaganahay waxaana ka gatay milkilihii goofka lahay oo lagu magacaabo faadumo bariisa maalin kijaano aan ka iibsaday oo ahayd milkilihii goofka iska lahay oo milkiga u lahay waxaana markhaati ka ah awlaad ilmaha ay dhashay ilmaheeda dhashay afar nin oo markhaati ah oo waxaa jirto wiilkay dhasha oo ku jiro lambarwan waxaa markhaatiga koowaad yaasiin cali xabeeb waxay intaas ku dartay iyadoo sii hadlaysaa in dhulkan laga boobayo oo ku yaalla degmada dayniile ay ka dhisatay guri bacweyne ah islamarkaana sannado ka qaadanaysay lacag kiro ah iyadoona intaas ku dartay magacyada ragga dhulka ku haysta
dhulka waxaan iibsaday sagaalkii bishii tobnaad labada kun laba iyo tobankii isla markiina waa dhisay waxaan ka dhisay laba nus oo bacweyne ah wuxuu ii dhisnaay sideed sano sideed sano markuu ii dhisnaay labada kun iyo labaatanki bishii toddobaad waxaa igu bilaabatay dacwo oo degmada layga yeeray marna saldhiga layga yeeray intaas markay socotay oo laysdaba socday waxaa fureed oon tagay maxkamadda waa cabaaday waxaa idhi meesha u koraysaan joogaa maxkamadda dhibaa laygu hayaa gurigayga waa la xiri xoogaa cidaraha lagu qufishay ninka igu haystaa qufishay ninka igu haystana waxaa waay magaciisa layraa cabdiraxmaan axmed maxamed iyo cumar ciiga laxaayow dhowr fadhi ayaa la fadhiistay waa ninka layiraaho arrintayadoo meeshaa socoto maxkamadda oo saas u socoto alcumuum waa sidiiaa lagu kala tegey waxaa ku soo xigtay in dhulka waa la xugmiyo layiri bishii sagaalaad koo iyo labaatankeeda meeshaas waxaa ka dhacda khayaano loogu talagalay in hantidayda lagu boobo oo lagu dhaco si sharci darro ah haweenaydan ayaanan ilaa iyo hadda dhulkeeda gacan ku haynin waxaana ka faramarojisay dowladda federaalka sawirada meydadka askartii lagu laayay daynuunay ayaa la faafiyey iyadoo geesta kalena xasilooni laga dareemayo daynuunay iyo goof guduud buurey oo dhowaan xarakada shabaab almujaahidiin ay gacankuhayntooda la wareegtay maxamed cali adan ayaa wararkan inoo haya aad baad u mahadsan tahay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawiro ku aadan dagaal maalin ka hor ka dhacay deegaanka daynuunay oo dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalkaas oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday fadhiisan ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka daynuunay waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaaray askartii koonfur galbeed ee ku sugneyd deegaanka weerarkaas ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka koonfur galbeed halka lagu dhaawacay soddon iyo saddex kale sawiradii shalay ayaa waxa ay soo bandhigeen meydadka qaar ka mida ciidankii koonfur galbeed looga laayay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka daynuunay ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sawirada ayaa muujinaya meydad badan oo ka tirsan ciidankii koonfur galbeed looga laayay dagaalka waxaana dadka loogu soo bandhigay goob fagaaro ah inta badan ciidankan waxa ay rasaasta ka haleeshay madaxa iyo qeybaha sare ee jidhka qaarkood ayayna maskaxdu soo daadatay sidaba lagu arki karo sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa askari nool oo ka tirsan ciidanka koonfur galbeed kaasoo lugta ka dhaawacan islamarkaana dhex fadhiya meydadka saaxiibadiis oo ay laayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ninkan ayaa waxaa wejigiisa laga dheehanayaa qalqal iyo duruuf aad u xoogan maadaama ay hortiisa yaalaan saaxiibadiis oo wada meyd ah dadka deegaanka daynuunay ayaa u soo daawasho tagay meydadka ciidanka koonfur galbeed ee lagu xasuuqay dagaalkii cuslaa ee maalin ka hor ka dhacay halkaas sidoo kale waxaa degan xaalada deegaanka daynuunay oo maalintii saddexaad ay si buuxda u maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii daynuunay kadib askarta koonfur galbeed ayaa waxaa soo wajahay qalqal xoogan taasoo keentay inay isaga cararaan deegaano kale oo dhacduleedka magaalada baydhabo deegaanka goofguduud buurey ayay shalay ka carareen ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaana durbadiiba halkaasi la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya goofguduud buurey ayaa waxay iyagana ku waramayaan in maalintii labaad oo xiriir ah ay halkaasi ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana degan xaalada deegaanka iyadoona bulshadu ay soo dhoweeyeen maamulka islaamiga ah weerarkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka daynuunay ayaa ka mid noqonaya weeraradii ugu cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadaan askarta maamulka koonfur galbeed ee fadhiisimaha ku leh deegaanada dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gole ay ku midaysan yiin murashaxiin doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ayaa muqdisho looga dhawaaqay iyagoo oona shaaciyey in culays ay uga imaanayaan madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis lafdagaren murashaxiin fara badan oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasina mid weliba uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqeen gole ay ku midaysan yihiin si ay awoodooda isugu geeyaan inay meesha ka saaraan madaxweynaha kursiga kumintidaya ee maamulkaas cabdicasiis laftagareen war saxaafadeed kulanka laga soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in wakhtiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wax yar uun ay ka harsan yihiin islamarkaasina baarlamaanka maamulkaas uusan shaqaynaynin taa macnaheeduna waxaa weeye in lafta garen uu doonayo in kursiga uu isaga sii fadhiyo muddaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka harsan muddo ka yar labaatan maalmood mana muuqato wax haba yaraatee qabanqaabo doorasho ah waxaa nasiib daro ah in uu xidhan yahay baarlamaankii koonfur galbeed muddo sagaal bilood ah oo aan qaban wax shaqo ah sidoo kalena uusan lahayn guddoomiye kaasoo ahaa aas-aaskii dowladnimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed oo ka mid ah murashaxiintan ayaa waxa uu sheegay in aanay tegi karin magaalada baydhabo asigoo hoosta ka xariiqay in jidkun uu u xiran yahay xarakada shabaabulmujaahidiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabona uu u xiran yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren haddii awalba jidita hirinaayeen shabaaba hiriday muddo badanba hirinaayeen aeroboorkana aan isin sii timoshian aeroboorkan oo hirinyi isin haddi siin furanyi aan masheego koran laakiin aeroboorkan oo hirinyi jidkan oo hirinyi aeroboorkan oo hirinyi marka dadkisa tahay amale horta koley dhiba haysaday laakiin dadka in furanta walkaal runtii fail hayti madalla musharaxiinta in laka suubi baydhow la seedo baydhow laku hadalo baydhow laka abaabul hayti laakiin weliba dhiday duruufo sheenti duruufo niisheenti inuu nonay hamarka shirna onona hamarku hamarna wadonkanu deegaankanu laakiin meelo lan jeedo oo wal lakasuubay la fado ama dadka inonay wal doorhadan la fado ama dadka in dad taageera la fado bay dhoo jiraan badidio murashaxiintu waxa ay sheegayaan in maamulada kale mucaaradkooda iyo muxaafadkoodu ay meel wada joogaan laakiinse ayaga dhibaatada haystaa ay tahay in aanay tegi karin magaalada baydhabo haweeney horey xildhibaan uga soo ahayd maamulka koonfur galbeed iminkana murashax madaxweyne ah ayaa sheegaysa in cadowgooda koowaad ee ay la dagaalamayaan uu yahay cabdicasiis laftagareen
federaalka aan sheegane una shabaab inuuna la dagaalamo hortumaabani waajibto abdicasiisa la dagaalamaano abdicasiisa lambar one ning ah lambar two ning ah lambar three ning ah madaxweyne hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qayb ka ahaa dadkii ka shaqeeyey in cabdicasiis lafta galeen uu madaxweyne ka noqdo maamulka koonfur galbeed murashaxiintan waxay doonayaan inay qaadaan tillaab kasta oo ay ninka kursiga ku dhegan kaga qaadi karaan ayaga midkoodna u suuro geli karta in uu ku fariisto warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga inta